بسم الله الرحمن الرحيم shabakadda manhaj online waxa ay idinku bishaaraynaysaa oo idiin soo bandhigaysaa muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan raafidada ama shiicada waxaa inoo soo jeedinaya ashaykh yaasiin ibraahim haddaba waa muxaadaradii iyo ka faa'iidaysi wacan ilaa maalinta aynu joogno xadhig maleega iyo makriga ay ku hayaan oo kuwo fara badanoo horena hore ay u dhaceen qaar fara badanna casrigan aynu markaa joogno ay dhacayaan wax badanna markaa inay samayn doonaan markaa afcaashooda iyo aqwaashooda ay ku dusayso waxyaala fara badanna waa ku taamaan oo waa ku hanjamaan inay samayn doonaan haddii markaa qadarku u saamaxo oo waxaa ka mid ah waxyaalaha ay ku taamaan inay kacbada dumin doonaan oo kacbada ay weerari doonaan sida markaa qaar iyaga ka midi horena u dhacday qaar iyaga ka midina marka ay soo naqliyaan oo kutubtooda ay ku sheegaan haddaba haddaynu waxoogaa ikhwaani fillaah aynu in yaroo markaa kooban aynu ka nidhaahno raafidada ama shiicada nash'atu shiica shiicada xilligay marka ay bilaabmeen khilaafadii abibakar sidiiq radia allahu tacaala canhu iyo khilaafadii cumar radia allahu tacaala canhum muu jirin qof markaa la yidhaahdo markaa waa shiici oo la yidhaahdo markaa waa qofkaasi shiicada ayuu ka mid yahay manuu jirin markaa cid shiicada loo idaafeeyo oo la yidhahdo maalan waa shiicatu cumar ama shiicatu cali ama shiicatu cuhmaan ma ay jirin sidoo kale markaa xilligii markaa cuhmaan bin cafaan radia allahu tacaala canhuna may jirin shiicadu xilligay bilaabantay waxay ahayd xilligii cali bin abi daalib radia allahu tacaala canhu ayaa waxaa soo baxay markaa magaca ashiica oo saddex daa'ifo ah daa'ifada koowaad aduu xilligii ay soo baxeen wuxuu ahaa dagaalkii safiin la odhan jiray markii uu dhacay ee dhex maray markaa cali bin abi daalib radia allahu tacaala canhu iyo mucaawiya bin abi sufyaan radia allahu tacaala canhu oo isna radia allahu tacaala canhuma oo labadooduba markaa ay ijtihaadayeen oo culimmada islaamkuna ay tilmaameen inaan markaa saxaabada wax laga sheegaynin ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa lagas la odhanaya markaa saxaabadaasi kul labada saxaabi labaduba waa saxaabo fadaa'il fara badanna waa leeyihiin oo aan loo tadaruqayn in markaa saxaabada la caayo oo wax laga sheego oo la aflagaadeeyo waa talabaadee arrinkaa dhexqaadkiisa iyo ka sheekayntiisana in markaa la yska daynaayo xilligaasi markii ay dhacday ee dagaalkaasi uu dhacay marka ahaa qitaalulfitnana ahaa sida culimmada muxaqiqiinta ay tilmaameen ayaa waxaas dhinacii cali radia allahu tacaala canhu niman u muujinayay cali inay u hiilinayaan u muujinayay in ahlulbeydka ay jecel yihiin ayaa markaas soo baxay waxaanaynu ognahay xilliga markaa fitnadu ay badan tahay waxyaalaha daciifa waxaa ka mid a awoodda markaa suldaanka ama awoodda markaa boqorka uu leeyahay hadduu boqor markaa faajira yahay iyo hadduu boqor caadila yahayba waktiga fitnada iyo shiqaaq iyo khilaafka uu dhaco waxaa ku dhaca awoodiisa dacfi ayaa ku yimaada haddaba xilligaa shiicadaas markay bilaabantay waxay noqdeen saddex daaifo saddexdii daa'ifo saddexdaba cali bin abi daalib radia allahu tacaala canhu waa waajahay daa'ifada koowaad waxay ahayd daa'ifa hallad fiihi wadacad fiihi alilaahiya waxay ahayd daa'ifada koowaad qolo cali quluwi ku samaysay radia allahu tacaala canhu oo sheegtay cali inuu ilaah yahay waxaan u soo rarayaa sheikhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayh ayma fara badanna marka ay sheegaan inuu cali bin abi daalib maalin maalmaha ka mid a uu soo baxay oo gurigiisa uu ka soo baxay oo dabeedna uu helay markaa qoom u sujuudaya isaga oo xilliguu ag maraayo wejiga markaa dhulka u dhigaayo daedna cali bin abi daalib radia allahu tacaala canhu waxa uu ku uhi maa haada waxaani muxuu yahay daa'ifada waxaa tihi anta huwa waxa weeye kiibaa tahay caligu wuxuuhi man ana oo kaas sheegaysa man ana kuma ayaan ahay waxay idhahdeen anta allaahu aladii laa ilaaha illaa huwa waxaa tahay almacbuudu bilxaq macbuudka xaq lagu caabudo ilaahan adiga ahayni ma jiro markaa ilaahan adiga ahayni ma jiro adduunyada cali bin abi daalib wuxuu ku uhi wayxakum haada kufrun irjicuu canhum wailaa darabtu acnaaqakum waar hooggiinne waxaan ka soo noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo noqdo waa kufriye deedna maalintii xigtay labaadna sidaasay sameye maalin saddexaadina sidaasay sameeyeen cali wuxuu u qabtay markaa saddex maalmood oo waayo waa iriddo ayay ku dhaceen qofka murtadkaana sida jamaahiiru ahlicilmi ay tilmaameen waxay waa looga tooba dalbaya oo toobadiisa waxaa la sugaya saddex maalmood marka ay siraysteen arrinkaana cali bin abi daalib radia allahu tacaala canhu waxa uu go'aansaday oo uu amray in godad la qodo oo meel baabalkinda la yidhaahdo godad looga qodo oo godadkaa dab lagu shido halkaa lagu guro waana ta laga soo naqliya markaa cali beydka isagoo arrintaa tilmaamaayo uu yidhi marka lamaa ra'aytu lamra amran munkaran ajajtu naari wa dacawtu qumbara cali bin abi daalib radia allahu tacaala canhu nimankaas markay sidaas ay ku yidhaahdeen cali wuxuu amray in la laayo sifada loo laayana in godad loo qodo godadkana dab lagu shido godadkaa markaa lagu guro dadkii noocaa ahaa deedna cali radia allahu tacaala canhu isagoo arrintaa tilmaamaya ayaa wuxuuhi lamaa ra'aytu alamra amran munkaran arrintaa markaan u arkay markaa arrin markaa munkar ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala shareecadiisa khilaafsan bare kufriya ayaan ajadtu naari dabka igii shitay awadacowtu qumbara ninkii qumbar la odhan jirayna aan u yeedhay oo aan idhi markaa godadkan qodo shaqadaa qabo oo dabkaa ku shid ama wadacowtu qumbara aan u yeedhay markaa kuufiyaddii birta ahayd inaan u gashado nimankaa cuquubadooda inaan markaa aanu aan markaa saasaan markaa u yeedhay oo qumbarka markaa ahlucilmigu waxay tilmaamaan qumbar inu nin ahaa markaa addoon cali bin abi daalib radia allahu tacaala u shaqayn jiray qumbar waxaa kale tilmaamay koofiyad biroo cali uu xidhan jiray radia allahu tacaala canhu qumbar la odhan jiray markaa daa'ifadaas sidaasayd arrinkeediina maalintaas saasuu ku intahooday oo ku dhammaaday daa'ifada labaad waxay daa'ifo caayaysa markaa caayaysa markaa abubakar iyo cumar waxaana daa'ifada markaa ka qayb qaatay oo madax ka ahaa ninaynu waxoogaa ka xusi doonno oo la odhan jiray cabdullaahi bnu sabe alximyari oo markaa yuhuuddii yeman deganayd ahaa so tilmaamay inuu soo islaamay laakiin sandaqa iyo markaa kufri qarsanaayey cali bin abi daalib radia allahu tacaala canhu daa'ifadii nooca ahaydee ninkii cabdullaahi bnu saba alyahuudi uu markaa hor kacaayeen cali waxa uu go'aansaday in la laayo dadna isna waa ka firdhaday oo ninkaa la odhan jiray cabdullaahi bnu saba alyahuudi magaalo madaa-in la yidhaahdo oo cali markaa ka dhulkii uu joogay ka fogeed ayuu u baxsaday mowji markii dambena meel uu ku dambeeyo markaa uu ku dhintay daa'ifadaana cali saasa marka xaaladeedu ay noqotay mowqifkaana cali waa ka qaatay radia allahu tacaala canhu daa'ifada saddexaad waa daa'ifa kaana tufadiluhu calaa abi bakar wa cumar daa'ifo saddexaad ayay ahayd oo iyagu waxay lahaayeen saxaabada rasuulka may caayi jirin calina ma caayin waxaan le abubakar iyo cumar iyo cuhmaan midna may caayayn laakiin xaaladdoodu waxay ahayd inay yidhaahdaan waxa weeye cali baa ka fadli badan abubakar iyo cumar sida saxiixe marka ilaahay muctaqadu ahli sunnati waljamaaca axaadiida rasuulkuna ayna tustay calina uu ka markhaati kacay waxa ay tahay in abubakar iyo cumar ay ka fadli badan yihiin cali cali markuu warkaasi soo gaadho daa'ifada saddexaad uu ka soo gaadhay cali waxa uu ihi marka laa yabluganii can axadin annahu fadalanii cala abi bakar wa cumar ilaa jalatahu xadda almuftari waxau leeyahy cali bin abi daalib radia allahu tacaala canhu igama soo gaadho markaa cid inuu markaa iga fadilaayo cali iyo abibakar uu leeyahy markaa uga fadilaya abubakar iyo cumar ou leeyahy cali baa ka fadli badan abubakar iyo cumar ilaa hadday saasi dhacdana ka markaa muftariga ee qadafka sameeye ee wax qadfa xadka laga jaro ayaan ka jarayaa buu cali yidhi radia allahu tacaala canhu waxaa laga wariyey marka cali bin abi daalib radia allahu tacaala canhu siddeetan weji sida sheikhulislaam ibnu taymiya uu ku tilmaamay minhaaji sunnah siddeetan weji ayaa cali bin abi daalib waxaa lagaga wariyey inuu mimbar kuufa mimbarkii masaajida kuufa isagoo saaran inuu yidhi khayru hadihi lummati bacda khayru hadihi lummati bacda nabiyiha ummaddan waxaa ugu khayr badan markaa bacda nabiyiha abubakar uma cumar rawahu imaamu lbukhaariy marka cali bin abi daalib radia allahu tacaala canhu xilligiisii oo shiicada markaa bidaayi u ahayd waxa weeye dawaa'ifkaa saddexdaa baa soo baxay cali bin abi daalibna markaa mawaaqiftaa markaa saddexda ah ayuu cali ka qaatay radia allahu tacaala canhu wa ardaa maxaynu ikhwaani fillah taa u xusaynaa shiicadu had iyo jeer marka hadii aada la hadasho ama ay doonayaan inay qofka hadal u bilaabaan waxyaalahay markaa dadka ku beer la xawsadaan waxaa ka mid a inay yidhaahdaan naxnu shiicatu caliy bin abi daalib radia allahu tacaala canhu calina mowqifkuu ka qaatay tanay ahayd marka haddii shiicadii sidaas ay ahayd oo ismiga ashiica sidaa ugu jiray mata xadata ismu raafida ereygan raafidana xaggee ayuu ka yimi isna oo waxahi marka ashiica iyo araafida waa marka asmaa raafida waa qayb ka mida nimanka shiicada la yidhaahdo marka dawaa'ifkeeda ama firaqeeda firqo ka mida weeye waxa uu leeyahy sheikhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala caleyh waxa uu yidhi raafidada waxaa raafido loogu magacaabay oo raafido ay u noqdeen markuu soo baxay buri zayd binu caliy binu xusein kuufe magaalada la yidhaahdo oo ka soo baxay khilaafadii hishaam hishaam binu cabdilmelik oo dowladdii markaa reer bani umaye ahaa isagoo doonaya markaa inuu la dagaalamo hishaam binu cabdilmelik oo dowladdii uu ku baxay ayaa shiicadiibaa waxay weydiisay ra'yiga oo ka qara abubakar iyo cumar waxay ku yidhaahdeen waa zayd binu caliy binu xusein binu caliy bin abi aalib bimana cali bin abi aalib waa inaanu markaa awow labaad uu yahay ahlu beytkii ah markaasaa su-aal la weydiiyey markuu yidhi waxaan la dagaalamaya hishaam binu cabdilmelik ayay su-aal weydiiyeen oo waxay idhaahdeen famaa ra'yuka fii abi bakar wa cumar waa annaga abubakar iyo cumar bal nooga warran horta waxaad ka qabto fataraxama calayhima markaasuu wuxuuhi ilahay aa u naxariista abubakar iyo cumar weliba riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan inuu hi awowgay bay wasiir u ahayn manaa awowgay oo nebigii calayhi salaatu wasalaam waa nasligii ama tafirta xusein bin cali bin abi aalib markaa nebigu awowbu u noqonaya calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuuhi waa awowgay markaa labadiisii wasiir weeyaan waxaana ahayn wasiiro khayr badan abubakar iyo cumar markaasay markaa ka firdhadeen ay naga dareeray yidhahdeen kani diin ma hayste markaasuu ku yidhi markaa rafatumuuni rafatumuuni war maya iga yaacdeen miya iga yaacdeen miya i dayriseen miya i dayriseen maalintaasaa waxaa lagu magacaabay nimanka magaca raafida la yidhahdo raafida manaa kuwii markaa diiday markaa zayd binu markaa zayd binu caliy zayd binu caliy binu xusein ee ka firdhaday magacaasay markaa ay qaateen qolo kale ayaa xidhiidhisay oo meesha marka dadkii reer kuufa ah iyagana waxay la bixeen magaca zaydiye la yidhaahdo xilliga ayaa waxaa markaa bilaabmay inay shiicadii u kala baxdo araafida nimanka la yidhaahdo oo kuwii markaa dayriyey ah ee markaa ka fogaaday ah zayd binu caliy binu xusein binu caliy bin abi aalib iyo qoladii markaa xidhiidhisay oo zaydiya markaa loo bixiyey raafidada markay sidaas ay noqotay wa akhiiran waxay soo socotaba maalinba siday laba u noqonaysa ama saddex ama afar waxa uu leeyahy sheikhu lislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacala caleyh kitaabkiisa minhaaju sunna annabawiya waxa uu leeyahay waxaa akhirkii ay ku dhowaadeen inay noqdaan naxwa sabciina firqa buuri toddobaatan daa'ifo waxaa isuwan imikee aynu idaacada ka maqalna hadday lubnaan degan yihin iyo hadday iiraan degan yihinba waa ka badan yihin toddobaatan daa'ifo marka bale wuxuu leeyahy sheekhu marka firqooda yaryar laga tago firqooda hadda yaryare markaa iyagu aan caan bixin firqooda kibaarkee waaweyne akthar min cishiriina firqa labaatan firqo waa ka fara badan yihin oo waa ka tira badan yihin marka aynu eegno usuusha had iyo jeer ay ictimaadaan oo usuusha marka la eego ay ictimaadayaan waxaa laga yaaba magac ahaan marka loo eeko ee ladhaha magacaasaynu markaa ictimaadaynaa inay markaa magac ahaan shay daahirkiisu markaa magac qurux badan inuu yahay ama qaalibkeedu wax diintii ka mida inay tahay laakiin haddana waxa iyagu waxbay ugu hoos qarsoon waxaa jira usuul ladhaha usuulu ddiini cinda raafida oo waa usuulun arbaca afar asal bay marka ay leeyihin afarta asal asalkood waxay u bixiyeen altawxiid asalka labaadna waxay u bixiyeen alcadlu asalka saddexaad waxay u bixiyeen annubuwa asalka afraadna waa alimaama saasay yidhaha marka marka usuul shiica ama usuulu raafida waa usuusha afarta waliba culimada mufasiriin culimada markaa muxaqiqiinta waxay leeyihin waa mutaakhiri raafida raafidada kuwoodii dambe weeyaan ee bidaayadii waxyaalahan markaa qaar ka mida muctasiladu ay qabto iyagumay qabin tusaale ahaan afartan arrimood sidan waxaa laga yaha tawxiid haddii la tawxiid ullahi tabaaraka wa tacala dee ahlu sunnaba tawxiidka ilahay waa aaminsan yihin oo ilahay tawxiidkiisa ifraad ullahi tacala bilcibaada alcadlu cadaaladii nubuwadii ambiyadii in la rumeeyo rasuulkeeni maxamed risaaladiisa in la rumeeyo alimaama nasbu limaama in imaamadii marka awood loo leeya la taaga si ummadda markaa masaalixdeeda adduunya masxiraasadu diin loogu qubo waa waajib laakiin iyagu taa uma jeedaan marka afartan asal ee had iyo jeer ay akhriyaan ay ka duulaan ugalama jeedaan umuura tusaale ahaan tawxiidka waxay waxyaalaha soo gelaya ay tilmaamaan waxaa kamid tawxiidka ka waramayaan nafyu sifaat illah nafyu sifaati can illah ilahay in sifaatka loo diidoo laga anfiyo walqawlu biana alqur'aana makhluuqun in la yidhahdo qur'aan hadalka ilaahay waa makhluuq in la yidhaahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala qiyaama la arki maayo alcadlu waxay ugala jeedaan beeninay beeninayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala qadarkiisa imaamada waxay ugala jeedaan alimaama marka ay leeyihiin oo imaam waxay leeyihin bimacnaa waa in imaam mar walba la helaa dadkii markaa kala saaraya oo xukumaya oo arrintii arrimihii diintana loo daba fadhiisto oo wixii markaa sharciya iyo wixii xalaal iyo xaaraanba isaga la weydiinayo imaamada markaa dhinacyo fara badan bay markaa uga hadlaana waxaa ka mid ah inay tilmaamaan oo ay leeyihiin imaamada waa inuu nebigu caddeeya calayhi salaatu wasalaam imaamkaasi cidda uu noqonaya isaga ugu dambeeya nas rasuulka looga haya rasuulkana calayhi salaatu wasalaam qaarkood waxay leeyihiin nebigu waa caddeeyo cali buu ahaa qaarkoodna waxay nebigu ma caddaynoo qiyaama rasuulka waa la weydiinaya oo qaar ku dab akhriyaaya oo leh yaa muxamed rasuulka canaananaya calayhi salaatu wasalaam yaa muxamed maadaa taquulu amaama rabbika yowma alqiyaama maxamedow maxaad ilaahay qiyaamaha ka hor odhan doonta waayo cali baad qaristay markaa imaamadiisii waxyaala noocaasa marka nubuwada markay ka hadlayaana waxyaale ilaahay subxaanahu wa tacaala shareecadiisa aan waafaqsanaynba iyadana marka ay uga had marka usuusha ay had iyo jeer ay ku meeraystaan ama ay ka had iyo jeer ay ka war ay yidhaahdaan marka waxaa ku dhisan markaa diintayada ayaa ku dhisan waa afartaa arrimood oo mid walba sida ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisu yahay sidaan ahayn ay marka ay uga hadlaan ay uga warramaan waxaynu qoomka aynu tilmaami lahayn araafida waa ashbahu nasaara fi shirk nimanka raafidada laydha hore waxaynu usoo tilmaanay dawaa'ifka adduunyada jira ee ahlu sharka ah qolaba markaa inay dhinac ay ka shabbaheen waxaynu ognahay ilaahay subxaanahu wa tacaala sharaa'icdiisu waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dejiyey shareecadiisu inay laba asal ay ku dhisan tahay asalka koowaad wuxuu yahay ifraadullaahi tabaaraka wa tacaala alcibaada oo ikhlaaskii ilahay in kelidii la caabudo oo ilaahay subxaanahu wa tacala cibaadada loo badhax tiro asalka labaadna wuxuu yahay ambiyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala in la raaco oo ambiyadu waxay la yimaadeen inta la rumeeyo ambiyadii itibaacna lala yimaado la raaco haddaba nimanka nasaarada la yidhaahdo waa kiristaanka iyo nimanka raafidada la yidhaahda labaduba labadaa asal waa ka baydheen waxaana nimanka raafidada la yidhahda marka ay ka baydhayeen ay qudwo u ah oo ay dabagaleen ay raaceen nimankii nasaarada la odhan jiray waxaynu ognahay ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisa inuu rabbi in badan qur-aanka uu kaga warramay in ilahay cibaadada loo khaalis iloo keliyadii la caabudo ilahay wuxuuhi waqadaa rabbuka an laa tacbuduu ila iyahu wabilwaalidayni ixsaana ilahay wuxuuhi wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yudcimuun in allaha huwa arazaaqu dilquwati lmatiin ilahay subxaanahu wa tacala wuxuhi walaqad bacatna fi kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu daaquut ilahay wuxuhi faman yakfur bidaaquuti wayumin billahi faqad istamsaka bilcurwati lwuthqa towxiidkii ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaas ahaa nimanka markaa nasaaradu waa ka baydheen nimanka raafidadu waa ka baydheen waxaanay ku dabagaleen arrintaa nimankii nasaarada la odhan jiray iyaga ka horreeyo ay walaala yihiin waxa uu leeyahy sheikhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayh waxa uu yidhi faraafidatu ashbahu nasaara faina allaha amara bidaacati rusuli fima amaruu bih wa tasdiiqihim fima akhbaruu bih fabadelat innasaara diin allahi tacaala waxay nasaaradu marka ay bedeleen ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisii fagalow fi lmasiix nabiyullaahi ciisa ayay qulubi ku sameeyeen faashrakuu bihi deedna ilahay bay la caabudeen wabadaluu diinahu ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa wabadaluu diinahu ilahay diintiisana waa bedeleen facasawhu rabbi waa caasiyeen fa saaruu khaarijiina waxay dabeedna ahaadeen kuwa ka baxsan can aslayi diini labadii asale diinta wa huma aliqraaru lilahi bilwaxdaaniya walirusulihi birisaala waxay noqdeen markaa nimankii nasaare la odhan jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala towxiidkiisii iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala rusushiisu wixii ay la timi inay markaa ay ka baydhaan iyagoo quluwi ku sameeyey markaa ciisa ibnu maryama quluwiga ay ku sameeyen yidhi waa ilaah oo dabeedna ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisii ka tegey oo dee nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam ayay caabudeen marka sidaas daraaddeed waxay noqdeen kuwo ka baxay labadii asale diimuhu ay lahaayeen diimaha samaawiga rabbi uu soo dejiya oo diimaha samaawiga labada asale leeyihin waa maxay waa aliqraaru lilahi bilwaxdaaniya in ilaahay subxaanahu wa tacala looga markhaatigo waxdaaniyada rabbi inuu keli yahay asalka labaadna waa maxay walirusulihi birisaala in rusushiisa looga markhaati kaco rusul inay risaale ay la timiyo iqtidaa iyo mutaabaca markaa la sameeyo hadday nasaarada ay caynkaa noqotay nimanka markaa kiristanka maanta adduunyada ku badan ee awoodaha markaa xoogga badan ku leh hadday sidaas ay noqdeen arraafida iyadana xaaladooda waa sidee wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi tacaala calayh fatajiduhum yucadiluuna almasaajid alatii amara allaahu an turfac wayudkara fiiha ismuh falaa yusalluuna fiiha jamacatan walaa jumcatan walaysa laha cindahum kabiiru xurma nimanka shiicada la yidhaahdo waxaad arkaysaa buu sheekhu leeyahay iyagoo yucadiluuna almasaajid ilahay masaajidiisay cadilaan oo tacdiil ay ku sameeyaan oo tacdiilkii muxuu noqonayaa waxau noqonaya in la dhisi waayaba waa tacdiil ummaddii masaajidaba loo dhisi waayo ay ku cibaadaysato tacdiilku wuxuu noqonayaa in la dhiso oo le-aan lagu tukan ayaa isna tacdiila cidibi aanay ku cibaadaysan sidaa daraaddeed baa sheekhu wuxuu leey masaajidadii ilaahay subxaanahu wa tacala amre in la rafciyo rabbi lagu hoos xuso ayaa iyagu markaa ku tukan maaya jamac jamac jamac iyo jamaaca toona kuma tukanaya walaysa laha cindahum kabiiru xurma agtoodana xurmo weyn kuma laha masaajidadu oo haddaa maxay xurmeeyaan waynu tilmaami doonaa ee waxaan ishaari lahaa sheekh ka mid a markaa culamaa ulyaman ayaa beri xilli xilliyada ka mid a wuxuu siyaarto u tegay markaa dahraan magaalada dahraan la yidhaahdo waa caasimadda iiraan markuu tegay dabeedna wuxuu ka qoray risaalad yar oo uu kaga warramaayo wixii uu ku soo arkay iiraan ee shirkiyaad iyo kufriyaad iyo qabaa'ixa waxau ihi magaalada la yidhahda dahraan waxaa degan bu uhi shan iyo toban milyuun dadha ku dhaqan dahraan caasimadda waa shan iyo toban milyuun shan iyo tobanka milyuune degan hal masaajid baa jimco lagaga tukada waa masaajidku imaada ayaatulluh kaasaa lagaga tukadaa buui bal adigu dad muslimiin sheeganayo islaam u nisbo sheeganaayo oo weliba idaacaadka laga buubuuninayo dowladda kacaanka islaamka ee eraan la yidhaahdo oo jimcihii salaadii jimcaha hal masaajid lagaga tukado maxaad marka aad u malay markaasaa sheekhu wuxuu tilmaamaya waxyaala fara badan oo shirkiyaada oo meesha uu kusoo arkay wuxuu leeyahy waxyaalau tilmaamaya waxaa ka mid ah oo xaggaad markaa sheekhu uu xusi doono insha allahu tacaala hadalka aynu akhriyi doono shekh islam ibnu taymiya markaa tacalluq iyo xidhiidh la leh wuxuu leeyahy waxaan arkay fallaadh meel boord ku qoran oo fallaadha ay ku ba- ku- ka baxsan tahay ay ku qoran tahay alariiqu ila alxaram ah, waddada xaramka qabata waddada xaramka qabata wuxu uhi waddadii baan maray intaan gaari karaystay waabaan tegey waaba maqaabir xabaalo xabaalo markaa qaaru dadka qaar u sujuudayaan qaaray markaa u rukuucayaan qaar ay baryayaan qaarba ay sii yihiin marka markaa sheekhu lislaam ibnu taymiya raxmatullaahi tacaala caleyh hadduu inoo sheegay cibaada masaajidadii waxa ay ka yeelaan bal meesha nimankani ay camiraan aynu eegno ومع ذلك يعظمون المشاهد المبنية على القبور ويعكفون, ويعكفون عليها مشابهة للمشركين ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبة وعو شيخ لي رحمة الله تعالى عليه لمنكم مركا إلهي مساجد دي سايكا مشغولة ربي عبادات كيسي مركا إبدان وايه جمع جمع جمعية جمعاء وابي وايه أيا وحيكم مشغولين يعظمون المشاهد mashaahidda waxaa la yidhaahdaa maqaab- dhismayaashan fa- dhismayaal aada u faakhima oo ay ka dul dhiseen qubuurihii dad aynu tilmaami aynu tirin doonno aynu arki doonno markaa a'immadii markaa itnaa cashariyada ah maqaabirta noocaasa ayaa markaa ay weyneeyeen markaasaa dadka gebigooda waxay mashquul ku yihiin oo salaadihii iyo jamicii iyo diintii iyo cibaadaadkii rabbi lagaga mashquulay in kii dhaqaale bixinayana uu ku bixiyo qabriga kii markaa soo ducaysanayana qabrigaa uu tago kii markaa ictikaafayna xabaasha uu ictikaafo kii meel ziyaaranaya safar dheer gelaya qabriga uu siyaarto sidaa daraaddeed baa wuxuu leeyahy shekh islam ibnu taymiya yucadiluuna almasaajid ilaahay masaajidiisay cadilayaan wa yucadimuuna almashaahid meelaha markaa qubuuraha xabo meelaha ka duldhisanna waa weyneynayaan oo meelahaasay dul tubayiin marka meelahaas ayaa marka ay dul joogaan ilaa qaarkood wuxuu leeyahy sheekh ay u xajaanoo xaj ahaan ay u tagaan sida qofka xaajigii uu tago ila albeyt alcatiiq waa kacbada sida u qabto bale waxaa ka mida buu ihi qof weyneeye markaa xajka ilaa uu ka dhigo mid ka fadli badan markaa xajka xaja kacbada loo xajo mid ka fadli badan qabrigan uu tegaayo ayaa wuxuu leeyahay ka fadli badan intaasoo jeer marka sidaa daraaddeed kutubtooda waxay ku qoraan qaarkood ay qoraan marka intaasoo jeeroo kacbada aad tagto siddeetan jeerood kacbada tagtaa ama konton jeerood kacbada tagtaa waxay u dhigantaa hal mar ama hal keli mar keliya oo aad tagto markaa najaf ama karbala aad tagto qubuuraha ku yaalla atoosi arka sidaa daraadeed waa dadka xaramka tegay waa arkeen xilliga ka markaa ay xajka kuwooda ka yimaado shiicadii masaajidka kuma cibaadaysana waxay ku mashquulaa xabaalaha baqiic iyo xabaalaha kale maka ku yaalla marka la yidhaha khadiija ku aasan radia allahu tacaala canha iyo meelahaas ku mashquulaa marka ilaa culimmadoodii waaweneed kutub ay ka qoreen ay ku ammaanayaan markaa cidda markaa xa- marka axkaamta markaa laasimaysa ee laga doonaayo qofka markaa xajaaye xaj xagee u xajaaya mashaahidda wuxuu qoray buu leeyahy markaa nin sheekhoodii weynaa ee iyaga agtooda ku weynaa ibnu nucmaan la odhan jiray marka ee almacruufu cindahum bilmufiid ku caanbaxay ama agtooda macruuf ku ahaa magaca mufiid la yidhaahdo oo wadaadkii musawi la odhan jiro iyaga ka tirsanayo duusi iyo kii sheekha u ahaaye wuxuu qoray kitaab uu u bixiyey manaasiku xaji lmashaahid buu yidhi manaasiku xaji lmashaahid axkaamta ku tacalluqda ku saabsan marka la xajaayo la tegaayo maqaabirta xabaalaha mashaahidda marka la xajaayo axkaamta markaa ku saabsan markaasaa wuxuu leey shekh islam ibnu taymiya jacala qubuura almakhluuqiina tuxa- tuxaju kama tu- kama tuxaju lkacbatu beyt beyt ullahi alxaraam waxa uu ka dhigay qubuurihii makhluuqa si loo xajo oo la tago sida marka ilaahay subxaanahu wa tacaala kacbadiisa loo tago markaasaa mid baa wuxuu ihi ha- su-aal weydiye wuxu uhi ya sheekh waxa weeyaan haddii la yidhaahdo ka warran saw kuwa qolada ahlu sunnaha qaar sheegtaaba ay qubuuraha marka ay tagaan ay baryaan arrintan ma raafidadu bay ku gaartay iyo shiicada markaasuu sheekhu leeya raxmatullaahi tacaala calayh waxa uu tilmaamayaa inay nimankani iyagu wixii aad waxaan sharkani inuu xaggooda ka soo fatahay oo iyagu ay yihiin kuwii markaa dadka muslimiinta ugu horreeyey ee maqaabirta dhiskooda iyo markaa dawaafkooda iyo cibaadadooda sameeyey hase ahaatee ama shayga munkarka ama shirkigu ama sunni ha ka soo fulo amaba shiici ha ka soo fuleeye almunkar huwa almunkar magaca waa munkar waa munkar un. shirkina waa shirki sidaasaa marka raafidadu dhinaca markaynu ka eegno yushbihuuna nasaara waxay shabahaan nasaarada ayay xagga shirkiga ka shabahaan marka dhinaca kale waxay ka shabahaan shiica- shiicada ama raafidadu waxay shabahaan nasaarada waxay ka shabahaan fii tafdiili a'immatihim inay a'immadooda marka ay ka fadilaan ambiyada ilaahay diintana iyaga ay u dhiibaan ay yidhaahdaan diintu waxay xalaaleeyaanna waa xalaal a'imadaasi waxay a'imadaasi xarimaanna waa xaaraan nasaarada nimankii la odhan jiray waxay sheegan jireen xawaariyiintii waa xawaariyiintii nebi ciise inay nebi ibraahim iyo nebi muuse ay ka fadli badan yihiin iyo ambiyada ilaahay oo dhan waxay dhaheen xawaariyiintii ayaa ka fadli badan oo waayo bal shubhadan dhegaysta waxay yidhahdeen xawaariyiintu shaafahahum ullahu bilkhitaab ilaahay toos buu la hadlay laakiin muuse iyo ibraahim ilaahay toos ulama hadal oo xawaariyiinta goormuu ilaahay toos ula hadlay de waa ilaahay waa masiixo masiixna waa kii toos ula hadlayin xawaariyiinta ila masiix ciisa ibnu maryam ayaa agtooda ilaah waxayna allah huwa almasiix ibnu maryam ilaahay waa masiixan ina maryama marka ilaahay subxaanahu wa tala waxay ciisa ibnu maryam oo markaa ah markaa agtooda ilaahi toos buu xawaariyiinta ula hadlay maadaama iyagii toos ula hadlay nebi ibraahim iyo ambiyadii kale ee ilaahay aanu toos ula hadal de waxa weeye iyagu xawaariintana ka fadli badan marka hadday sidaa yidhaahdeen nimankii la odhan jiray annasaara maxay yidhaahdeen iyo nimankii la odhan jiray alraafida itnaa cashariy waxay yidhaahdeen aimada itnaa cashariyadu iyaga ayaa ka fadli badan min asaabiqiina alawaliina min almuhaajiriina walansaar muhaajiriinta ilaahay qur-aanka uu ku ammaanay iyo ansaarta rabbi qur-aanka uu ku ammaanay saxaabatu lmustafa ridwaan ullahi tacaala calayhim waynu aragnay waxaa ku soo aroray markaa fadligooda ilaahay mar muctaqadkooda iyo caqiidadooda ilaahay marka uu taskiyeeyey acmaashooda iyo afcaashooda ilaahay uu taskiyadeeyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ammaanay cibaadaad markaa daahir iyo baatinba leh laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi ilahay wuxuu tilmaamay inuu raalli ka noqday xilligii nebiga beecada la gelayeen calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala meel kale waxa uu kuhi muxamedun rasuulu llah waladiina macahu ashiddaau cala alkufaari ruxamaau baynahum taraahum rukkacan sujadan yabtaguuna fadlan min allahi waridwan ilaahay subxaanahu wa tacaala halkaa waxaa ragguu taskiyeeyey saxaabada ictiqaadkoodii yabtaguuna fadlan min allahi waridwana waa ikhlaaskii xagga horena ilaahay subxaanahu wa tacala muxuu yihi taraahum rukkacan sujadan waxaad arkaysaa marka iyagoo raakiciin ah oo saajidiin ah oo cibaadaadkii daahirka ahaa dadkii noocaa ahaa saxaabada rasuulka sidaas ahay ilaahay subxaanahu wa tacaala muctaqadkooda rabbi taskiyadidii ikhlaaskooda ilaahay taskiyeyey marka cibaadaadkooda ayaa waxay dhahan waxaa ka fadli badan markaa aimadan marka itnaa labiyo tobanka ah waynu tilmaami doonno kuwaasa ka fadli badan bal qaarkood waxay idhaahdeen kuwooda qulaadi waxay idhaahdeen aimada yada ayaa afdalu min alambiyaa aimada yadu waxay ka fadli badan yihiin waxa weeye iyay ka fadli badan yihiin ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala aimatu shiica iyo alambiyaa waxaa agtooda fadli badan aimatu shiica saasay markaa yidhahdeen oo hadday yidhaahdeen nimankii markaa kiristaanka ahaa ama annasaara hadday yidhaahdeen ciisa ibnullah ama yidhaahdeen in allah huwa almasiix ibnu maryam ay yidhaahdeen ciise waa ina ilaah sidaas ay yidhaahdeen ama yidhahdeen ciisaba ilaaha ay yidhaahdeen oo caynkaas ay tilmaameen miyaa laga helay raafidada ama shiicada miyaa laga helay cid tidhaahda cid bini aadana waa ilaah haayo qaarkood cali bay yidhahdeen waa ilaaho waa kuynu soo marayna iyagoo leh anta allahu aladii laa ilaaha ilaa huwa marka balday sugayo iskarab dhig in allah huwa almasiix ibnu maryam iyo anta allahu aladii laa ilaaha ilaa hu qaarkood waxay yidhaahdaan marka ay tilmaamaan intay cali ka yimaadeen radia allahu tacaala canhu intay ka yimaadeen ayaa a'immadoodii madaxdoodii xukaamtoodii sidii kuwii faadimiintii masar xukumaaya oo kale xaakimkooda ayaa waxay odhan jireen waa ilaah oo waxaa albaabkiisa ku qornaan jirtay xafiiskiisa halka laga soo galo laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun ayaa ugu qornaan jirtay laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun waa ayo waa ilaahay subxaanahu wa tacala cidda laa yus'alu camaa yafcal huwa allahu tabaaraka wa tacaala marka taasu halkaa uu ku qortay marka bale ashcaartooda ayay ka cabireen iyagoo markaa tilmaamaya xaakimkoodu inuu ilaaha yahay maa shi'ta laa maa sha'at alaqdaaru faxkum fa anta alwaaxid alqahaar maashiit ah waxaa doonta ayaa soconaya laa maa shaat alaqdaaru qadarka qadarku wuxuu doonaa socon maaya marka ee faxkum xukun fa anta alwaaxid alqahaar waxaa tahay ka keliya ee alqahaar awoodda leh alwaaxid alqahaarna huwa allahu tabaaraka wa tacaala marka nimankaasi waxa weeye dhinacyo fara badan bay markaa ay nasaarada ay ka shabaheen ama kiristaanka dhinacyo fara badanna waxay ka shabaheen yuhuudda dhinacyo fara badanna waxay ka shabaheen mushrikiintii rasuulku la dagaalamay calayhi salaatu wasalaam magacan markaa itnaa cashariya xaguu ka soo jeeda haddaynu tilmaanay ereyga ashiica iyo alraafida iyo magacan itnaa cashariya xaguu ka yimi waxaa jira xadiid nabigeeni maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam uu markaa tilmaamo rasuulku uu sheegay seexeynka ku sugan jaabir ibnu samura rasuulka uu ka warinaayo waxaanaynu ogni dadka ahlulbidaca la yidhaahdaa had iyo jeer waxa ay sameeyaan ama waxyaala ay sameeyaan waxa kamid a ta'wiil oo bidacooda waxyaalaha u daliisha u markaa ay markaa u cuskadaan ama ay u ictimaadaan waxaa ka mid a nusuustii shareecada inay wax kale markaa ay ku fasiraano xadiidkii ama aayaddii si kale oo markaa aan sidii rabbi uu muraadkiisiiyo muraadka ambiyada aan ahayn iyagu ay u macnaystaan marka xadiidka haddaynu akhrino jaabir ibnu samur ayaa nabiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam imaam albukhaari qeyrkiina waa soo saaray waxau leeyahy jaabir ibnu samura rasuulkaan u soo galnay anoo aabbahay la socdo samura ah dabeedna waxaan ka maqlay nebigo le calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu amru nnaasi maadiyan walahum itna cashara rajulan uma takallama nabiyu calayhi salaatu wasalaam bikalimatin khafiyat canii fasaأltu abi maada qaal maada qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam faqaala qaala kulluhm min qurayshin wa muttafaqu calayh وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا وفي لفظ لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة نبي سياس عليه الصلاة والسلام حولي رسول ولا جابر بن سمرة نبي قال وصو قالنا marka aniga iyo aabbahay oo samuro oo rasuulka la joogna ayuu rasuulku wuxuu alayhi الsalaaةu wasalaam laa yazaalu amru nnaasi maadiyan kama suulayo markaa arrinka dadku inuu socdo bimacnaa dadka muslimiinta ah arrinkoodu markaa uu toosnaado walahum ina cashara rajulan inta markaa bimacnaa wa calayhim oo ay u talinayaan itna cashara rajul labiyo toban nin intay markaa ay u talinayaan arrinkooda inuu toosnaado dadna wuxuu leeyay saxaabigu rasuulku hadal aanan maqlayn oo aniga ay hoos maray ama hadalku rasuulku hoos u yidhi oo rasuulka u ag inuu ka durugsanaa ayaa laga yaabaa ayuu yidhi dadna waxaan ku ihi ma aabbahay baan ku ihi aabba nebigu muxuu yidhi markaasuu yihi kulluhum min qurayshin labiyo tobankaasoo dhammaantood qurayshi inta ay islaamka ay u talinayaan kama suulo islaamku casiis inuu ahaado oo mid sharafle uu noqdo xadiidka ayaa nimankii shiicada la odhan jiray way soo qaadeen oo waxay ku dabeqeen aymo markaa iyagu ay tiriyeen oo ay u bixiyeen markaa itna cashara imaaman oo idhahdeen waa labiyo tobanka markaas kala dhexlaaya ee u kala dambaynaya markaa imaamada xagga diinta u kala dambaynaayo marka a'immada ay tilmaameen ay tiriyeen intaynaan tirin waxaynu macnayn lahayn xadiidku labiyo tobankan u jeedo ama nebigu calayhi salaatu wasalaam labiyo toban kan uu markaa tilmaamay ee rasuulku uu leeyahy waa labiyo toban khaliif oo inta ay markaa joogaan arrinka dadku waa toosnaanaya waxau leeyahy sheikhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala caleyh labiyo tobankaasi waa afartii khulafada iyo mucaawiye iyo yaziid yaziid bnu mucaawiya waa imisa lix waxaad u geysaa wuli cabdilmelik bnu marwan iyo afartiisii inan koob iyo toban iyo cumar bnu cabdilcasiis labiyo wuxuu leey shekhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala caleyh waxau leeyahy labiyo tobankan oo xadiidkan uu sheegay wuxuu le waa labiyo tobanka afartii khulafaa uraashidiinta oo loo geeyey mucaawiya bin abi sufyaan oo loo geeyey weliid bin cabdilmelik binu marwan iyo afartiisii inan isaga xukunka uga dambeeyey waa hishaam bin cabdilmelik binu marwan iyo sulaymaan bin cabdilmelik binu marwan iyo weliid bin cabdilmelik binu marwan iyo yaziid bin cabdilmelik binu marwan oo waxa u dhexeeyey markaa afartaa waxa u dhexeeyey inay ilmaadeer ahayn walaashoodna qabay oo ah marka cumar bin cabdilcasiis ah waxau leey shekhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala caleyh xadiidkani labiyo toban xadiidkan labiyo tobanka uu sheegaya wuxuu le waa labiyo tobanka waxaanuu sheekhu leeya raxmat ullaahi tacaala calayh uu deliishanaya waaqic siduu ahaa wuxuu leeyahay xilligooda islaamka ilaa andulus andulus waa sbain waa xuduudda markaa france ilaa xuduudda china islaamku u midaysnaa taladii iyagaa gacanta ku haya buu leeyay marka ilaa maalin xilliga waa laga yafay bacd alawqaat inuu tamarud gobollo yaryar uu ka bilaabmaayey laakiin muslimiintu ilaa xuduudda china oo markaa aasiya dee bartamaheeda ah ilaa yurubta galbeed islaamku markaa dowlad qura oo mutakaamila oo ishaysata ayuu ahaa waa dhacaysay fii bacd alawqaat kacdoonna inay dhacaan laakiin kacdoon markaa go'a oo markaa goosi sameeyo oo iska daa'ima markaa muu jirin ee wuxuu ahaa marka hadday qole meel ay ka soo baxdo oo daa'if ay meel dagaal ka gasho wuxuu ahaa dagaalku markaa mid markaa jiitama oo jira ayuu ahaa ee may dhacayn buu leeyahy sheekhu raxmatullaahi tacaala calayh in ay markaa inta muslimiinta ay kala goon qoloba ay dhinac u jeesatay oo marka ay iska tageen oo muslimiinta marka inta lasoo weeraray dhulkoodii markaa lala wareegay waxyaalaha noocaas markaas may dhicin sidaa daraaddeed ba islaamku wuxuu xilliga ahaa buu leeyahay labiyo tobankaa imaam islaamku wuxuu ahaa casiis ayuu ahaa islaamku wuxuu ahaa muhaab mid laga cabsoo laga haybadaysto islaamku wuxuu ahaa mid dadka muslimiinta ah ilaaliya oo ximaayeeya dadka muslimiintana waxaan kuwo ku nool taxta dilli haadihi markaa sulda awoodda ayuu ku hoos noolaaya oo may dhacaynin markaas in dadka gaaladu iyo dadka markaa ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa markaa ka fogi inay ay dadka muslimiinta waxyeelinta dhulkooda qabsadaan ay baabiyaan may dhacayn waxau leeyahay shekhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala caleyhi shiicada nimanka la yidhahda waxa ay moodeen a'immada nebiguu sheegay calayhi salaatu wasalaam diintu inay casiis iyo sharaf ay ku yeelanayso xilliga ay joogaan waxay moodeen labiyo tobanka ay tiriyeen iyagu waa labiyo toban aynu tilmaami doono markaasuu leeyahy arrintaas jahlinimadeeda iyo markaa sakhaafadeeda waxaa calaamada oo kutusaysa buu yidhi labiyo tobankan ay tiriyeen mid seef lahaa iyo awoodiba kumuu jirin marka labiyo tobanka inay tiriyeen nin awood yeeshay mid waaba macduuma waa mawhuum oo waynu tilmaami doona maba jiraba labayo tobanka ay tiriyeen wax seef iyo sulda yeeshay ma jira buuri marka laga reebo cali bin abi daalib radia allahu tacala canhu wuxuu leeyay cali bin abi daalibna khilaafadiisa xilligii khilaafadiisa rasu gaalada lagu duulay may dhicin magaalo qudhana lama furan xataa gaal furin lagu dilay muu jirin bal muslimiintu xilligaa way isku mashquuleen oo waxay ku mashquuleen markaa biqitaali bacdihim bibacd inay iyagu dagaalamaan dhexdooda marka saasaa marka xilligaa ay ahayd buu leeyay marka marka labayo tobankan ay tiriyeen cali baa ugu dhow radia allahu tacaala canhu calina marka xilligiisa may dhicin buu sheekhu leeya raxmatullaahi tacaala calayhi in futuuxaad adduunka marka uu ka yimaado waa talabaade inay markaa jihaad u dhaco markaa galo la dagaalamo xilligiisa may dhicin ee waxa dhacday xilligaa muslimiinta waxaa ka dhex dilaacday shiicadii waxaa ka dhex dilaacday khawaarijtii waxaa kaloo dhacay khilaafkii reer shaam iyo reer ciraaq u dhexeeyey oo keenay marka dadka muslimiinta marka mashquul inay dhexdooda mashquul uu ka yimaado wamaca dalik haddana cali bin abi daalib radi allahu tacala canhu wuxuu ku jiraa labayo tobankan markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan markaa uu ku ishaaray ama uu ku tilmaamay iyagu markaa nimankan ashaa la yidhaahdo marka itnaa cashariya ama la yidhaha araafida labayo tobanka ay tilmaameen ay yidhaahdeen labayo tobankan ayaa a'imada nebigu xadiidka uu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam waa labayo tobankan waa labayo toban ninoo isdhalay midba mid uu dhalay marka oo koowaad waxay ka dhigeen cali bin abi daalib radi allahu tacala canhu waxaanay ku naanayseen almurtada almurtada hadday yidhaahdaan shiicadu waxay u jeedaan cali bin abi taalib radi allahu tacala canhu ka labaadna waxay ka dhigan xasan bin cali bin abi aalib oo isagana waxay ku magacaabeen almujtaba almujtaba macanaa asmaa iska kadaabo wax soo jiidanaysa samaayata aayatullaahi aayatulla iyo xujatullaahi iyo waxyaalaha noocaas ay ula baxaan ayaa asmaa had iyo jeer markaa aad u markaa jadaaba ayay u bixiyaan marka cidda ay iyagu weyneynayaan walow ciddaasi cid ahlu xaqaba ha noqoto oo marka ahlu khayr ah laakiin haddana waxay weyneynayaan weyneyn markaa aan dee ilaahay subxaanahu watacaala aanu ogolayn marka ka labaad waxay ka dhigaan xasan bin cali bin abi aalib waxaanay ku laqab uga dhigaan ama naanays almujtaba ka saddexaad xuseen bin cali bin abi aalib waxaanay ku magacaabeen ashahiid shahiidna waa ahaa wayo qutila dulman dulmi ayaa loo dilay ka sad afraad waxay ka dhigaan caliyi zayn alcaabidiin bin cali bin xuseen bin cali bin abi aalib oo markaa ay ku timi sajaada ay yidhahdaan marka ama sajaad oo ah marka uu cibaado badnaa zayn alcaabidiin bin cali radia allahu tacala canhu wa ardaa zayn alcaabidiin bn xuseen bin cali bin abi aalib oo mid walba ka ka horeeyaa dhalay ka afraad shanaad waxay ka dhigaan maxamed binu cali zaynulcaabidiin oo baaqir la odhan jiray waxaanay ku magacaabaan baaqir ayaa la yidhaha ka lixaad waxay ka dhigaan markaa aimada waxay yidhahan jacfar asaadiq oo jacfar binu maxamed binu baaqir ah jacfar binu maxamed albaaqir oo baaqirka ka horreeya ayaa dhalay waxaanay markaa naanays uga dhigaan asaadiq ka toddobaad waa muusa alkaadim binu jacfar asaadiq oo jacfar asaadiq baa dhalay waxaana lagu naanaysaa kaadim kadli sideedaad waa caliyu rida oo waxay caliy bnu muusa alkaadim waxaanay markaa ku magacaabaan markaa arida kad mana ay ku naanaysaan ka sagaalaad waa maxamed aljawaad oo maxamed binu caliy arida kaa ka horeeya ayaa markaa dhalay waxaanay ku naanaysaan athaqiy ka tobnaad waa caliy ilhaadi binu maxamed aljawaad oo kaa ka horeeya aabawa waxaanay ku naanaysaan annaqiy ka koob iyo tobnaad waa maxamed almahdi binu lxasan alcaskari waxaan leeyahay kaaka cafwan waa xasan alcaskari oo xasan binu caliy alhaadi ah waxaana leeyahay zaki ka labiyo tobnaad waa maxamed almahdi almahdiy almuntadar ibnu xasan alcaskari oo waa xujat lqaa'im bay yidhaahdaan waxaanuu dhuuntay bay yidhahdaan laba boqol iyo lix iyo kontonkii marka hijiriyadu ahayd ayuu meel la yidhahda markaa daartii ama god ka mida markaa sardaab macnaa waa meel daloosha oo ka mida gurigii aabbihi ayuu galay buurt markaa meeshaa ku taallana waa ku dhuuntay waxaanuu soo bixi doonaa bay leeyihin akhiru zamaanka markaasuu ka aarsan doonaa cid kastoo shiicada waxyeelaysay ama aflagaadaysay xataa kii maalin meel ka yidhi kelmad markaa khalada ka yidhi halkaasuu ugu tegaya o kusoo dilaya bay yidhahdeen marka marka waa maxay waa culamada islaamku ka yidhahdeen waa mawhuum mawhuum bimacnaa waa macduub wax jiraba ma aha ee dadkun baa lagu sasabtaayo xataa culamaa u taarikh qaarkood ay tilmaameen xasan alcaskari carruurba muu dhalin ubadba muu yeelanba wayo waxay dhahan si taa ay uga baxsano haddii la ydhahdo kumuu ahaa waxay dhahan laba jirkiisi uu dhuntaye dee laba jirki inta badan ilmaa laba jirki guriga kama soo baxo imaka waxaa laga yaabay ninku markuu nin weyn dadka dhex galo in la yidhaha waa inay hebel hebeloo la barto laakiin markuu laba jir ama gujir yahay cidna baran mayso waxaa laga yaabaa in la yidhahdo beriga dambe uun hebel inan buu leeyahay marka marka waxay leeyiin isagoo laba jir u dhuuntayoo buurtaa uu galay marka dadna ilaa hadda buurtii waxay sameeyaan subax waloo kasta waxaa la kooreeyaa faras oo wax fiican lagu xidho dhar fiican loo geliyo waxaa le koore wanaagsan loo sameeyo xakamayna si fiican loo sharxo maasaa buurtaa la ageeyaa iyadoo la sugaya bal inuu saaka soo baxo waxaa laga baqanaya hadduu soo baxo subaxaan faras loo geynin oo uu arki waayo faraskii inuu habaaro shiica uu midhka hari waayo marka oo habaaro ku dhaco ama dhibi ay soo gaadho marka marka waa maxay bimacnaa sidaas ayaa marka asmaada noocaasa ayaa markaa amuuraha culimmada noocaas ayaa waxay yidhahdeen marka waa alaima itnaa cashariya dadka raga halkan ay ku tiriyeen waa ahlu beytkii waa saxaabada rasuulka ridwan allahi tacaala calayhim qaar baa kamid cali bin abi aalib oo kale waa saxaabi xasan bin cali bin abi aalib xuseen waa saxaabi aimadan kale markaa waa aimo marka ahlu khayra lakin almushkila waxa weye marka aad eegto iyagu sanay kuwan ay tilmaamayaan waxay wuxuu leey shekh lislam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayh ayaa wuxuu yidhi waxay weydii weyneynayaan cali aan jirin waxaanay ka tabarru'ayaan caligii jiray cali bin abi daalibkii la yaqaanay radia allahu tacaala canhu ee aynu garanayna radia allahu tacaala canhu saxa ahaa markaa nebigu nebiga markaa sodogna uu ahaa ilmaadeerna ahayn diintana u nusriyey sayd cali ahaa kay weyneynayaan kaa mahay waa cali kale marka waa cali aan jirin waayo dee waxoodana ay samaynayaan cali waa kii kula dagaalamay ee qaarkood markaa gubay ee qaarkood markaa ay ka baxsadeen ee qaarkood u hanjabay marka caligay weyneynayaan caligan maaha marka ee waa cali kale oo waxaan ogol dee sidaa daraaddeed culimmadan markaa ay wadadkana markaa tiriyeen waddada ahlu khayra marka ashraafa marka laga reebay qofka mafquudka aan marka wujuud aan lahayn de marka macnaheedu waxa weye sinay u weyneynayaan ama ay u tacdiiminayaan ay uga dhigayaan markaa cismada ay u siinayaan ayaan marka aanay u jiro ambiyada ilaahay subxaanahu wataala kuwa waa ka fadilaya marka la eego kuwaas waxay tilmaamaan marka inay yihiin marka aimadii marka diinta waxaa jira qolooyin marka wax u qora oo ka mida markaa kuwooda kutaabta ah oo abaadiisha marka u yeedhiya oo u qora oo kutubtooda markaa ku tilmaama arrintan arrimaha noocaasa waxaa ka mida markaa dhowr qof aynu xusi lahayn waxaa ka mida shakhsiyaadkooda baariska ah ee markaa taariikhda soo maray ninkii la odhan jiray cabdillahi binu saba alyahuudi oo min yahuud ilyaman ahaa waana ninkii markaa dhagixii ugu horreeyey ama sayskii ugu horreeyey ee shiicadu ay ka duushay ninkii dhigay ayuu ahaa waxaanay tilmaameen nin markaa inuu ahaa nin markaa dhaqaalana leh dhaqdhaqaaq fara badanna u sameeyey inuu markaa dadka muslimiinta diintoodii markaa uu ka fasahaadiyo waxyaaloo aaminsanaa waxaa ka mid a uu dadka ku dhex faafin jiray rajcada inuu cali soo noqon doono waxaa ka mid aha marka cadabulmowt inaanu cali dhiman sidaa daraaddeed ba shiicada qaar ka mid markuu cirka onkodo waa salaamaan marka oo waxay yidhahdaan marka wacalaykum assalaam ya amiira almu'miniin iyagoo markaa le marka cali dhawaa cala ina salaamaaya oo onkadkana cali markaa hadalkiisiiya waxaa ka mid ah waxyaalaha markaa markaa uu faafiyey waxyaala fara badan oo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa iyo rabbi tawxiidkiisa markaa ka hor imanaaya waxaa ka mid a markaa ragga ay markaa ictimaadaan ee u marka halku bukhaari ama imaam bukhaari halkuu inoogu jiro ugu jira saxiixulbukhaarigu halkuu inoogu jirana kitaabkiisa ugu jiro nin kulayni la odhan jiray oo wuxuu leeyahy kitaab la yidhahda alkaafi kitaabkaas waxa ay ku ururiyeen wuxuu u yaallaa iyaga bimansilati saxiix albukhaari cinda ahli sunna ahlusunna halkuu saxiixulbukhaari ugu jiro haddii la yidhahdo xadiidka saxiixulbukhaariga ayuu ku jira qofku uu dareemaya marka xadiidku inu xadiis saxiixa uu yahay ayaa iyagana waxaa ugu jira marka halkaa kitaab la idhahdo marka alkaafi oo waxaa la kulayni ninkaa la idhaahdo waxaanu ku ururiyey marka lix iyo toban kun boqol iyo sagaal iyo sagaashan xadiid baa ku sugan baa la yidhi oo intooda badan ama haalibkoodu aana marka axaadiidta rasuulka aan ahayn calayhi salaatu wasalaam ee wax la been abuurtay oo markaa la sameeyey ay tahay waxaa ka mid a raggooda ictimaadaan ee culimmada u ah in la odhan jiray xaaji mirza xuseen bin maxamed taqiyi nuuri adabrasi waxaanu dhintay taariikhdu markay ahayd kun iyo saddex boqol iyo labaatanka hijiriyada waxaanu ku aasanyay markaa najaf wuxuu qoray kitaab leh faslu lkhitaab fii ihbaati taxriifi kitaabi rabbi alarbaab wuxuu sheeganayaa uu kitaabka uu bixiyey faslu lkhitaab fii ihbaati taxriifi kitaabi rabbi alarbaab ilaahay subxaanahu wataala qur-aankiisa inuu munxarif yahay saasuu sheegay marka waxaa ka mid a ayaatullahi almaqaamaani nin la yidhaahdo oo wuxuu qoray kitaab leh tanqiixu lmaqaal fi axwaal arijaal oo wuxuu tacdiilinayaa kitaab jarxi watacdiila weeyaan waxa markaa ku saabsan jarxi watacdiil ruwaadda raafidada ee marka benawaasiinta majaahiisha ahayd ayuu leeyahay marka waa rag markaa la yaqaano fiqo iyo alqaab markaa la yaabla ayuu markaa u siinaya waxaanu ku idlaaqayaa marka abubakar iyo cumar radia allahu tacaala canhuma wa ardaa wuxuu ku idlaaqaya u leey bijibti wa daaquud wuxuu tilmaamayaa inay markaa jibti iyo daaquud ay ahaayeen waxaa ka mid a nimanka markaa waxu qorqora ee kutubtooda ay ictimaadaan aayatullahi alkhumeyni odaygii berigii dhoweyd markaa thawradan hadda markaa ka dhisan iiraan ninkii aasaasay oo nin mucaasira ayuu ahaa waa qaa'idkii markaa thawrat ashiicati aliiraaniya ayuu ahaa si xukunkana waxa uu qabtay waqtiyadii markaa aan filaya toddobaatanaad toddobayaaqadiisii inuu qabtay ama siddeetanaadka markaa bilowgiisii dadna waxa dhacday wuxuu qoray kitaab le kashfu lasraar wa kitaabu alxukuumati alislaamiya kitaab markaa le kashfu lasraar iyo kitaab kale alxukuuma alislaamiya waxa uu ku tilmaamayaa in aimadu aimada markaa ahlu beytku ama aimada shiicadu ay ka fadli badan tahay ambiyada ayuu ku tilmaamay haddaba sidaas ayay ahaayeen oo xaaladoodu ay tahay markaa nimanka shiicada dadka ay ictimaadaan iyo dadka markaa ay magaca ay u bixiyeen iyo markaa cidda ay culimmada marka ay ku sheegaan dadka aynu sheegnay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku been abuurta in fara badan waxaa ka mid ah raafidadu markaa waxyaalaha markaa qabaa'ixdooda ina marka aynu waxoogaa aynu ka tilmaamo alraafida wa mowqifu min asaxaaba raafidadu mowqifkii saxaabada rasuulka ridwaan llahi tacaala calayhim ay ka leeyihiin waxyaalaha cajiibkaa raafidadu inagu saxaabada rasuulka waynu aragnay oo markaynu saxaabi soo qaadano qofka caamiga ah ee xataa cilmi aan dhigan ee ummadda sunnaa u nisbo sheegtaa haddii la yidhahda abu hurayra wuxuu odhan yahay radia allahu tacaala canhu haddii lasoo qada abubakar ama cumar ama saxaabada rasuulka la garanaayo ee isagu uu garanaayo ridaa buu ilaahay subxaanahu wa tacala u weydiinaya laakiin raafidadu lifardi jahlihim wa dalaalihim yaquuluuna inahum waman tabicahum kanuu kufaara murtadiin wain alyahuuda wanasaara khayru minhum liana alkaafir alasliyi khayru min almurtad bay yidhaahdeen marka marka shiicada la yidhaahdo ama raafidadu lifardi jahlihim wa dalaalihim waxay idhaahdeen markaa saxaabadii rasuulka iyo ciddii raacdayba ee ku dayatayba waa kufaar murtadiin ah weliba yuhuud iyo nasaare ayaa ka khayr badan bay waxay dhaheen kaafirka asliga ah iyo markaa murtadka waxaa markaa khayr badan kaafirka asliga ayaa khayr badan manaa khayr badan maahae kaafir khayr ma lahae manaa shar yar bay u jeedaan marka manaa waxaa shar yar murtadka qofka ridoobay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisii ka baxay iyo markaa qofkii markaa kaafirkii asliga ahaa saasay yidhahdeen marka waxaa markaa saxaabadii rasuulka ay markaa ay ku been abuurteen oo ay markaa waxay arrimaha noocaas macnaa wax adduunyada laysku gano wixii ugu xuma oo kufriga ayay ku ganeen waxay ku been abuurteen awliyaullahi awliyaa ullahi almuttaqiin wa xisbullahi wa xisbullahi almuflixiin wa jundullahi alghaalibiin saxaabadii rasuulka oo ah awliyaa ullahi almuttaqiin awliyadii ilaahay ee alla ka cabsiga badnay ah markaa xisbullahi almuflixiin xusbigii alleh ee muflixiinta ahaa ahaa markaa jundullaahi alghaalibiin ciidankii ilaahay subxaanahu wa tacala ee rabbi uu nusreeyey ee gacanta sare uu siiyey ayaa marka ay caayana waxay ka soo reebaan dhowr saxaabi oo marka laga soo reeb markaa saddexdan saxaabiya markaa cali bin abidaalib iyo labadiisii inan iyo salmaan iyo abudar iyo dhowr saxaabo noocaasay ka soo reebaan oo toddoba ilaa meelaha ay gaadhsiiyaan waxay dhahan toddobadaa marka laga rabo intii kale waa ridowday oo waa gaalowday oo kufaar bay ahaayeen marka imaamu maalik raxmatullaahi tacaala caleyh ayaa hadal la yaab la yidhi waxau leeyahy imaamu malik wainamaa araada haaulaai raafida nimanka raafidada la yidhaahda waxay doonayaan fii dacni rasuuli llaahi sala allahu aleyh wasalam inay rasuulka dacniyaan markay saxaabadiisa ay caayayaan ee gurigii nebiga ay wax ka sheegala caaisha ay caayaan iyo xabse eh ee gurigii nebiga ay wax ka sheegayaan waxay doonayaan nbigi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay dhaawacaan ay markaa dacniyaan waayo wuxuu leeyahy fayaquulu lqaa'ilu qofku wuxuu odhanayaa rajulun suu'un nebi maxamed nin xun buu ahaa oo kaana lahu asxaabu suu'in dad xun markaa saxaabo xun leh low kaana rajulan saalixan li wanaagsan hadduu ahaan lahaa lakaana asxaabuhu saalixiin dadka kaagnigu saalixiin bay ahaan lahaa oo had iyo jeer almar'u maca alaa diini khaliilih qofku had iyo jeer dadaan ka agdhow ayuunbuu la nooc yahay marka wuxuu nimanka raafidadii marka ay saxaabada caayayaan mujaradu saxaaba uma socdaane meeshay waranka ku wadaan waa rasuulkii maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam waranka meesha ku wadaan waa rasuulkii oo qur-aankiiba wax ka sheegay oo saxaabadii wax ka sheegeen oo qaar ka mida rasuulkeeni maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam ayay wax ka sheegeen marka marka wuxuu leey imaamu maalik raxmat ullaahi tacaala caleyh meesha ay ku socdaan waxay waa rasuulkii maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam waayo qofka caaqilkii wuxuu odhanaya marka la idhaha saxaabad dad xun bay ahaayeen oo haddaa rasuulka maxaa dhigay dee isagaa xumaa walciyaadu billah nacuudu billahi min hada alkufr ilahay waynu subxaanahu wa tacaala ka maagala markaa gaalnimada iyo kufriga bawaaxa ah waayo marka la idhaha saxaabadii rasuulka ayaa xumaa rasuulkuna waa la joogay macnaheedu waa rasuulkuna waa xuma waayo hadduu saalix ahaan lahaa lakaana asxaabuhu saalixiin dadka ka agdhowe ku xeeraanina dad wanaagsan ayay noqon lahaayeen buu odhanaya marka walikhwaani fillah dadka noocaas ee mowqifkay ka taagan yahen rasuulkeeni maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam sidaas yahay ee mowqifkay ka taagan yahen saxaabada rasuulka rabbi diintan ugu nusreeyey ee nebi maxamed axaadiida uu ku ammaanay aayaadka qur-aanka rabbi uu ku ammaanay mowqifkaa markaas ka taagan ee dadka marka ahlu diinka ah ee diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala xambaara mowqifka ka taagan ee wax la jeclaado iyo wax loo hiiliyo iyo wax markaa qofku muuminka uu ku dagmo markaas ma aha waxaynu waxoogaa ka xusi lahay min kadibi raafidati min kadibi raafida raafidada markaa beenteeda cala allahi ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku been abuurteen wa taxriifihim lilqur'aani alkariim iyo qur-aankaas ay u taxriifiyaan raafidadu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa waa marka waxay ugu fasiraan dadka waxaan tafsiirkan aynu qur-aanka lagu fasiray ee culamaau sunna watawxiid ay ku fasireen ee saxaabadii laga dhexlay iyo taabiciintii a'imadii diinta waxaan ahayn bay ku fasiraan marka aayaad kastoo shirki ka sheekaynaysa waxay ku fasireen inuu marka ay yihiin abubakar iyo cumar ayaad kasta cid markaa sheegaysa markaa wax markaa dhadig sheegaysa in markaa tusaale ahaan wax lagu sameeyo ama markaa la ciqaabo oo kale ama la gowraco oo kale waxay odhanayaan markaa waa caaisha radi allahu tacaala canha tusaale ahaan waxay idhahdaan qowluhu tacaala qowlka ilahay uhi maraj albaxrayna yaltaqiyaan waxay dhahan waa cali wafaatima cali iyo faatimo weeyaan marka baxraynkaas labadaa badood ee kulmaya waa cali iyo faatimo yakhruju minhuma lulu walmarjaana wa xasan iyo xuseen lulu-a iyo marjaankaasina wa xasan iyo xuseen de waa hadal markaa baatil ah qowluhu tacala wakula shayin axsaynaahu fii imaamin mubiinna waxay idhaahdeen imaamkaas waa cali bin abi taalib radi allahu tacaala canhu ilahay qowlka uhi marka ina allaha istafaa aadama wa nuuxan wa ala ibraahiima wa ala cimraana cala alcaalamiin waxay dhahaan ala cimraana cala alcaalamiin wa aalu abi aalib waya abu aalib magaciisa waxaa la odhan jiray cimraan bay yidhahdeen waqowluhu tacala faqaatiluu aimata alkufri inahum laa aymaana lahum waxay dhahan waa dalxa iyo zubayr dalxata bin cubaydillaah iyo zubayr bnu cawaam waynu garaneen labadooduba waa alcashara mubashariina biljanna labadooduba nebigu calayhi salaatu wasalaam si gaara si guud oo tobankii saxaabi ee nebigu gaarka weli markaa dhammaantood waa ahlujanna uu yidhna waa soo gelayaan mid walbana si gaaru nebigu u ammaanay calayhi salaatu wasalaam oo waxaa ka mid a nebigu zubeer oo kale inuu yidhi likulli nebiyin xawaariy xawaariyi zubeer buu nebigu yihi alayhi nebi kasta wuxuu mid u nusreeyo u hiiliya aniga hiiliyahaygu waa zubeer buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a nebigu yihi markaa bashir qaatila ibna safiyata binaar ha loogu bushaareeyey markaa ibna safiya safiya bint cabdilmudalib baa dhashay ka markaa inankeeda dila naarha loogu bushaareeyu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a dagaalkii uxud markuu dhacay ee dalxata binu cubaydillaahi radia allahu tacaala canhu oo inta leebabkii loo daadiyey isaga waayo nin wuxuu ahaa ganaaya loo daadiyey ee leebabkii nimankii gaalada ahaa markaa uu ooda kaga dhigay ama ku harqiyey ayuu nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam oo jaba dalxata dalxa janna u waajibtay buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam qays binu xaasim oo taabiciya ayaa wuxuu leeyay waxaan arkay dalxata binu cubaydillaahi radia allahu tacaala canhu wa ardaa oo gacan markaa naafaa leh ayaan arkay weli berigii dambe maasaan ku gacanta maxaa kaga dhacay dalxata binu cubaydillaahiyo markaasuu ihi gacantan waxay ku naafiray dagaalkii uxud markaanu ku jirnay ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam leebaka ku soo maqan ee lagu soo tuuro markaan meel kale oo kale aan u dhigo ayaan gacantaa u dhigaya uhi radi allahu tacala canhu arda idan gacantani waa gacan ku naafowday maxay waxa weeye nebiga difaaciisii calayhi salaatu wasalaam iyaguna ayaadka qur-aanka ee kufaartii ka warramaysa xilligii nebiga jirtay calayhi salaatu wasalaam ee rabbi ulahaa markaa faqaatilu a'immata alkufri ayay saxaabadii rasuulka diinta sidaa ugu nusraysay ee mashriq iyo maqribba gaadhsiisay ee nafoodi iyo maalkoodi iyo naftoodaba u hurtay ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ayay ku macneeyeen marka waxay dhahan qawluhu tacala in allaha yaamurukum an tadbaxuu baqaratan waa caaisha yidhahan baqaradaas falacnat llahi cala araafida ilahay ha nacdala raafidada naxariistiisa ka fogeey qawluhu tacala lain ashrakta layaxbatanna camaluka walaa takuunanna min alkhaasiriin ilahay wuxu hi lain ashragta nabi labaataad shirki aad ku dhacdo oo shirki aad samaysta la yaxbatanna camaluka camalkaaga ayaa buri doona walatakunanna min alkhaasiriin waxay yidhaahdeen kaasi uu sidaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku leeyay waa maxay lain ashragta bayna abibakar wa caliyin fi lwilaaya haddaad isugu keento wilaayada cali iyo markaa abibakar waxa weeye waxaad ku dhacday markaa shirki walaa takuunana walaa yaxbatanna camaluk shaqadaaduna waa buraysaa walaa takuunanna min alkhaasiriin marka iyaga qaar ka mida agtooda nebigu wuxuu isugu keenay cali iyo abubakar buu agtooda isugu keenay wilaayadiiyo rasuulka camalkiisii waa buray rasuulkuna waa min alkhaasiriin walciyaadu billah marka munkaraadka noocaas waxau leeya sheekhu islaam taymiya munkaraadka kutubtoodan ku arka kutubtan iyo ictimaadaani najaf iyo karbalo iyo dhulkaa u yaalla kuwaasaan ku arkay buu sheekhu leeya raxmat ullahi tacaala caleyh de markaa waxaa markaa xusid mudan in waktigan aynu joogno waxa markaa mudan inaynu tilmaano wuxuu leeyahy sheekhu islaam ibnu taymiya kitaabkiisa minhaaju sunna oo kitaab aad iyo aad u qiimo badana raafidadana si fiican ugaga warramay kitaab markaa a'immadu ay kula kulmeen markaa qabuul ah qofka doonaya markaa a'immada sheekhu islam ibnu taymiya ka dambeysay waqtiga ay markay kaa doonayaan inay raafidada iyo shiicada wax ka ogaadaan kitaabka ictimaadaan ah waxa uu leeyahy muslimiinta jab kuma dhaco ilaa iyaga nasrigu u yahay muslimiintuna nasri ma helaan ilaa iyaga jab buu u yahay marka adduunyada inta la joogo ilaa laga soo bilaabo xilligay nimankaasi bilaabmeen muslimiinta jab kuma dhaco ma jabaan muslimiintu ilaa hadday jabaanna nasri uu yahay nimanka raafidada la yidhaaho muslimiintu nasri ma heleen iyo guulo gaala kama gaanacan sarreeyaan ilaa iyaga jab ayuu ku noqdaa marka markaasaa taariikhaha islaamka sheikhulislaam markaa ibnu kathiir raxmatullahi tacaala caleyh kitaabkiisa albidaaya wanihaaya markuu ka warramayo taariikhdii tataarka muslimiinta markuu tataarku soo galay markuu ka warramayo salibiyiinta nimanka kristanka ah ee la isku dilayay sham waxa uu tilmaamaya xilo fadaa'ixa oo la yaab leh ayuu kasoo raraya markaa waxa weeyaan nimankalayaa shiicada waxa uu tilmaamaya marka ay nabad lagu jiro inay basaasiin u ahaayeen kiristaanka iyo markaa nimanka layaa tataarka inay basaasiin ay u ahaayeen oo waraaqa siriya ay u qori jireen oo waraaqa markaa hoosta ay uga diri jireen mar inta nabadda la yahay maalinta colaada ay dhacday geeska laystarana inay safka kiristaanka ay soo geli jireen marka oo tataarku markuu baqdaad qabsaday waxaa sabab u ahaa nin markaa markaa raafidi ahaa oo dowladdii markaa dowladdii markaa cabaasiyiintana ka ahaa markaa xubin oo u qori jiray markaa waraaqaha ilaa culimmada qaarkood waxyaala qaraa'iba ay sheegaan markii waraaqaha uu ka baqdo in lagu qabto ayaa waxay tilmaamaan inuu nin lacag siiyo uu intuu u dhukuro madaxiisa intuu dhukuro dhakadiisa uu u qori jiray uu odhan jiray waxa weeye xoogaa yara qaxwahaana qaado waxaan ka baqanaya waraaqda haddii aan markaa lagu qabtay de in arrinteedu halis ay noqotee qaxwaha yarna qaado waa talabaade war madaxaagaana boqorkii tataarka hoolaako iyo ninkii la oganay jingis khan iyo nimankaa ula tag madaxaaga ha akhriyaan deedna marka ay ninkii uu tago nimankii gaadho ilaa maxaad wadaa ayuu wuxuu odhan jiray madaxiisu ka rogi jiray ka qaadi jiray imaamada ama koofiyadda markaasaa wixii asraar iyo waxyaalihiisii oo halkaa dhakadiisa ku qoran ayaa la akhriyi jiray marka marka waxaan kitaab ka akhriyey mid kuwaa ka mida markaa isaga laftiisa markaa dee qof nacas ahaa qofka marka dhakadiisa wax lagu qorqoraya midba waxay yidhahdeen intuu u qoray waraaqda madaxiisii ugu qoray ayuu aaq xagga dambena wuxuu kaga qoray wamaziq ilwaraqa markii dambe markaad waraaqdaa dhammaysada akhridana jeex jeex buu yidhi marka dabada ninkii madaxa ayuu ka jaray ninkii boqorka ahaa u tegey markii waraaqdii ka dhammaystuu akhriyey isagina madaxa ayuu gooyey alkhulaasa haddaba nimankaasi xilliga muslimiintu ay jabaan iyagu awood bay yeeshaan iyo markaa xoog marka muslimiintu ay guulaystaanna iyagu waxay yeeshaan markaa dacfi ayaa ku dhaca waqtigaynaynu joognana awood ayay leeyihiin waxa weeye markaynu dagaaladii marka adduunyada ka dhacaayeen ee dadkan gaalada ay qaadayeen hadday ciraaq tahay iyo hadday afghanistaan tahay iyo hadday meelo fara badanoo adduunyada ay tahay waxay iyagu ku jiraan safka markaa nasaarada marka waxaynu tambiihin lahayn oo muxaadarada aynu kaga bixi lahayn dadka markaa ku in shiicada xagga xukunka waa kala duduwan yihiin qaar kufaara ayay leeyihin oo gaala ah culammadu ay tagfiriyeen bal ay tilmaameen marka hum akfaru min alyahuudi wanasaara waxaa ku jira markaa qaar juhaal ah oo aan la tagfirin lakiin cawaamu ahlilbidaca waxaa ku jira qaar markaa kuwaa ka dhowo zaydiyada iyo markaa dawaa'if kale ahlucilmigu markaa ma tagfiiriyaan ilaahay subxaanahu watacala waxaynu ka baryaynaa inaynaan noqon markaa kuwa dadka nooca xaaladoodu ay tahay ee acdaada diinta ah inaynaan moodin inay kuwa diinta rabbi u nusraynayo inay yihiin aynu ku dagsoonno ilahay baynu ka magan galnay ilahayna waxaynu weydiisanaynaa inuu dariiqii xaqa ahaa waddadii rasuulka rabbi nagu hanuuniyo ilaahay subxaanahu wa tacala waxaynu ka baryaynaa acdaada diinta in ilaahay subxaanahu wa tacala marka uu jabiyo وصلى الله على رسول الله